xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha aqalka sare u doortay xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo doorasho ka dhacday aqalka sare ku helay saddex iyo afartan ka mid a codadkii la dhiibtay xildhibaan xaashi ayaa ka adkaaday mustaf qodax oo isagu helay sagaal cod sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare waxaa loo doortay abshir maxamed axmed oo helay soddon cod isaga oo wareeggii saddexaad uga guulaystay cabdi axmed dhuxulow oo la tartamayey haddaba wariyaha v o a ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa doorashada kadib waraysi la yeeshay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub abshir maxamed axmed abshir maxamed axmed bukhaari waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare guddoomiye dareenkaada bal naga war
runtii dareenkeyga aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta waxaa halkan ka dhacay in la helo kalsoonida dad soomaaliyeed oo kugu aaminay mustaqbalkoodu wax sahlan ma ahan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xilka aan u qabto ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynaya inaan ka soo dhalaali doono aqalka sare wuu ku cusub yahay soomaalida marka maxaa isleedihiin wax waa ka bedeli kartaan siyaasaddii soomaaliya
sidaan khudbadaydiiba ku sheegay aqalka soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada ummadda soomaaliyeed ay ka helaan meesha ka shaqaysa midnimadooda iyo isukeeniddooda wuxuuna ka shaqayn doonaa in dowladnimada soomaaliyeed uu salka u dhigo rajo weyn ayayna ka qabaan ummadda soomaaliyeed annagana rajadaas inaan ka soo dhalaalnaan aad iyo aad aan ugu han weyna
aad bay u adkeed doorashadan maxaad dareemaysa
dabcan waxaan dareemaya dadku inay runtii mudanayaasha aqalka sare inay ahaayeen dad aad xilkasu ah oo aad uga fekeraya codkooda meesha ay dhigayaan taas waxay taas waxayna tusinaysaa in mas-uuliyaddanna la saaray aad u adag tahay waddanka soomaaliya markaad fiirisay siyaasaddiisa hadda doorashooyinkii ugu dambeeya baa lagu jiraa kii madaxweynahaa dhima maxaa isleedihi
waxaan rajaynayaa inaan ku maamuli doono sida dastuurku qabo ummadda soomaaliyeedna in ay ku kalsoonaan doonto mudanayaasha ay soo doorteen
ugu dambayntii maadaama gudoomiye ku-xigeenkii aad ku guulaysatay koowaad ee baarlamaanka aqalka sare rajadaada ugu dambaysa shacbiga aad u sheegaysa ama rajada wanaagsan aad u tilmaamaysa waxaan u sheegayaa mas-uuliyadda ayna saareen inaan u gudan doonno sidii aan kari karno kartideenna iyo iyo aqoonteenna iyo wax alla waxaan awoodi karnana inaanan ka hakran doonin oo aan aan xaqiijin doonno in aqalka sare uu noqdo meel haldoorka soomaaliyeed ay u soo hanqal taagaan mustaqbalka
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka cusub oo loo doortay abshir maxamed axmed abshir waxa uu warramayay wariyaha v o a magaalada muqdisho axmed xasan colaad war haddana soo gaareen waxa uu sheegaya in guddoomiye ku-xigeenka labaad loo doortay mawliid xuseen guhaad